يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون
kuwa xaqa rumeeyow ajiiba baaqa alle iyo rasuulkiisa markuu idinku yeedho wax idin nooleeya wuxuu idinku yeedhayaa jihaadka iyo dagaalgalka si ay kor u ahaato kelmadda alleh oo u cisoobaan muslimiinta sidoo kale macnaha waxaa weeye wuxuu idinku yeedhayaa iimaanka iyo hanuunka iyo jihaadka iyo arrin kasta oo lagu liibaana adduun iyo aakhiraba ogaadana inuu alla kala dhex galo qofka iyo qalbigiisa iyo in xaggiisa laydiin soo kulmin